tirada kiisaska Covid-19 ayaa ku sii dhacday dhammaan saddex gobollada Suulaan. Waxaa tactimaadka bulshada IO ma aysan soo bandhigin dhimasho cusub iyo qiyaastii boqol kiis oo cusub gobolka oo dhan Isniinta. Ma jirin kiisas cusub oo ah Covid-19 degmada Woodbury. harkii waxtarka toban iyo afar maalmood ee gobolka woodbury waa saddex dhibac saddex boqolkiiba ayaa ku hooseeya harka gobolka oo dhan sideed bukaan ayaa lagu tacaleeyay cudurka cusub ee coronaviruska magaalada seoul sicirka sameynta ee ku dhawaad saddex boqolkiiba nebraskans waxay aragtay celceliis ahaana boqol saddeetan iyo lix xaaladood maalintii dhanka kale kiisaska waxay kusii socdaan radadka hoose dakora hal dhimasho derida iyo toddobaatan iyo todoba cuduro cusube coronavirus ah ay waxay weli heli doontaa ku dhawaad hal dhibac shan bilyan oo doolar oo gargar ah iyada oo laga eego qorsheysa dowlada federaalk ah ee laga caawinayo gobolada ay ku dhuftaan caafada wanda dal laga doonay in laga soo celiyo shaqooyinka lumay intii laga jiray caafada iyo in daba la buuxinayo khasanadaha dowlada ee arkay hoos u dhacweyn ee dhaqliga canshuuraha nebraska waxay heli doontaa qiyaastii hal bilyan oo doolar ku dhawaad kalabar dadka qangarkeerka ah nebraska ayaa hadda laga talaalay cudurka la yaqaan coronavirus in ka badan hal dhibac shan milyan oo qiyaas ah tallaalada ayaa ha la siiyay dadka jira toban iyo lix sano iyo wixii ka weyn ololaha laga talagalay in la qeybiyo tallaalada ayaa sii waday in xarumaha laga sameeyo guud ahaan gobolka inkasta oo xawliga tallaalka uu hoos u dhacday toddobaadyadii lasoo dhaafay maadaama dalabkii uu dhacfiyey